habeen habeenada ka mida ayaa anoo murugadii qur-aanka la seexday baa nebi maxamed ku riyooda sala allahu calayh wasalam qur-aanka welwelkiisa baan ku seexdo igu adkaa nebigu saasuu igu hormido sala allahu calayh wasalam markaasaan nebiga saa ugu dhegay sala allahu calayh wasalam markaasaan ku dul ooyey waan ku dul ooyey waan ku dul ooyey hal hadal baan idhi markaas waxaan ku ihi rasuulka ilaahayow kitaabka qur-aanku igu adagya ilaahay waxaad ii weydiisaa rabbi waxaad ii weydiisaa inuu ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ii fududeeyo intaasaan ku odhi kelmaddaa markaan sidaa ugu yeedheen sidaa u sii daayey iga dhaqaaqay saa markaan u sii daayey baan hurdadii ka kacay saa markaan u soo toosay lilmadii badnayda iga daadinaysay baa i qoysay wallaahi maalinkaa laga bilaabo ilahay qur-aanka waa i fur heer ilaahay subxaanahu watacaala aan farxad habeen kasta ku seexan jiray ilaahay waa ii furay heer waxaan gaadhay habeenada maaragtan ramadaanka halkii habeen mararka qaarkood waan dhamaynaya qur-aanka alxamdulilah rabbi alcaalamiin marka wuu ii furay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankii anigoo xaalkaa ku jiro oo qur-aankii ii fududaaday oo markaa jabuuti baan ku noolaa muddo ka bacdi oo wax badan ay ka soo wareegeen xaalka aan kaaga warramayo baan haddana mar labaad nebi ku reedo sala allahu calayh wasalam qur-aankiina uu i furfurmay markaasaa waxaa dhacday waa kaa nebigii u tag baa laygu yihi anoo meel iska lugaynaya waan socday waan u tagay iga hor imiday markuu iga hor imiday wuxuu ag yimid meel yaroo beeroo seero saa u qurux badan ayuu ag yimid hadiyad buu ii soo qaaday waxaan timir eeg timir bay u ekhayd markaas buu ii soo qaaday riyadii aan weligay sidii aan fakaanamaa inaan hadda waxaan u arkay sidii aan wax u arkay riyada ugu arkay marnaan igama khaldamin markaasuu ii soo qaaday haysiisiid buuhi wuxuu ka inay ka daadato ayuu ka cabsaday uu fadhiistay uu i kala saarsaaray fakaanamaa qofku markuu dee wax badan ku siinayo wuxuu ka inay ka dhacayaan buu ilaaliyaa sidiisoo kale uu ilaaliya nebigu sal ly slam uu la fadhiistay uu ii kala saarayay intuu ii kala saaray baan saa u dul joogsaday caawa waxaa fursad u heshay nebigii sala allahu calayhi wasalam si fiican u daawo saasaan u daawaday timihiisii baan daawaday fakaanamaa ciro iyo madow baa isku dhex jiray fadhax bay ahaayeen haddana dhinaca kalean uga wareegay halkaa baan shaambad madow ka arkay calaamad madow oo kaga taallo markaan saa calaamadii u arkay u soo saro kacay wuxuu igu yihi hoo hadiyadan hoo qaado waddadaa ma arkaysaa waddadaas mar ha soo laamin buu igu yidhi waddadaas mar ha soo laamin haddii aad soo laamintid sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa kuu dhacaysa buu igu yidhi waddadii baan maray mana soo laamin ilaahay fadligiisa riyadii ka bacdi ilaahay qalbigayga waxaa ku sharaxay inaan hargeyso rixlo qur-aan u soo galo safar qur-aan aan u soo galo aabbaa isoo qaaday khayr allaha siiya fi dunya walaakhira waan u duceeyaa runtii nolol wuxuu ila soo maray meel kastoo qur-aanka maaragtane waalidada iyo sabab ahaa insha allahu tacala su-aaladan baan kaga jawaabi doonaa laakiin maaragtan aabba isoo qaaday markuu isoo qaaday hargeysu i keenay hargeysaan qur-aankii maasha allah ka muraajicayey macalimiinta ijaazadan kaga qaatay alxamdulilah ilahay qur-aankii markuu ii furay laba jeer baan cumrada cumraysta alxamdulilah kacbada waxaan ilaahay ballan la galay noloshayda oo dhan inaan kitaabka qur-aankaasi ballan ilaahay waxaan kula soo galay inaan kitaabka qur-aanka noloshayda oo dhan